kulankan ay magaalada nyombasa ay ku qabteen qaar ka mid a hogaamiyaasha muslimiinta oo ay horkacayeen sheekh abu qataada iyo sheekh xasan sugow ayaa waxa ay kaga hadleen arrimo ka mid a xaaladda siyaasadda ee dalka waxay si kulul ay u cambaareeyeen dibadbaxa uu ku baaqay maalinta arbacada socota hogaamiyaha isbahaysiga zimilo omoja rayla odinga ee la xiriira guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha i e b c waa kan sheekh xasan sugow oo arrintaasi si gaara ula hadlay warbaahinta ista kadib kulankaasi markii uu soo dhammaaday bsmi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu lilah والsalaaةu والsalaam عlى rasuuli الlah وعlى alih وصaxbihi وslm magacaydu waa sheekh xasan sugow waxaan kulan halkan ka dhacay magaalada mombasa laga hadlayo dhowr arrimood arrinta ugu weyneed waxay ahayd ninka rayla amolo odinga oo madaxa macaaradka ah inuu macnaha rabo mudaaharaad arrintii ku saabsaneyd afarta qof oo ka tirsanaa guddiga doorashada oo in meesha laga saaro rabo arrintaa inuu macnaha mudaaharaad la qaado marka dad culummo ah iyo dad bulshada ka mid ah ayaa arrinta ka hadleen waxaana la dhahay arrinta ayada ah arrin saxa ma aha mana waafaqsano diinteena islaamka oo arrin ka hor imaaneyso diinta islaamka mideeda kalena waxaa waaye mudaaharaadka sidiisaba dhibaato weyn ayuu keenaa waxaa ka mid ah dhibaatooyinka fawdo iyo dhaqaalihii dadkii markaa ganacsatadii iyo wixii la halmaalo dhibaatooyin baa soo gaaraa waddanka waddanka haddana wuxuu ku sugan yahay xaalad iska adag xagga dhaqaalaha marka arrinta ayaa aada iyo aada looga hor imaaday ee muslimiinta intii hadda meesha ka hadashay waana filaynaa dadka kale oo muslimiinta waddanka ku nool inay arrinta iyada ah insha allah aysan ogoleen
cabdiraxmaan yuusuf oo ka mid ah hogaanka soomaalida ee somaal goboleedka mombasa ayaa waxa uu sheegay inuu ugu baaqayo dadka ganacsatada iyo guud ahaanba bulshada soomaalida ee kenya ku nool inay ka fogaadaan ka qayb qaadashada dibadbaxaasi oo uu sheegay inuu dib u dhac u keeni karo dalka
maanta waxaan iskugu maana waan ka hadlaynaa arrintan oo banaanbaxa oo wednesday ah ay soo cilaamiyeen raila odinga marka anaga soomaali ahaan ama ama community ahaan waxaan u sheegayaa shicibka inay iska ilaaliyaan maadaama anaga aan nahno dad nabad jecel dad badan oo ka mid oo xisbigiisii ah baa ka hor umaansan inay banaanbaxa aadaan marka soomaalida waxaan wadigeynaa inay iska ilaaliyaan maadaama anaga dadka business community aan nahno dadka becshare iyo waxaanayto sida ogsoontihiin doorashadanayto nabada ku dhammaatay waagii tii ka sii horreysay iyo tambo waxay ahayd doorasho nabad bay ahayd maadaama doorashada weyneed ee nabad ahayd ay wixii soo dhammaadeen oo dowladdii la qaybsaday madaxweynahan uu william samoy ruto uu yahay inaan taageerno oon la shaqayno maadaama anaga dad nabad jecel aan nahno
hogaamiyaashii kulankan kasoo qayb galayaa sidooda jira waxay u muujiyeen ahamiyadda ay leedahay nabadgelyada iyo weliba sidoo kale in laga dheeraado waxyaabaha bulshada u horseedi karaa qalalaasaha iyo weliba sidoo kale amni darrada kulankan ayaa waxa uu kusoo beegmayaa saacado kooban ka hor intaysan iscajilin juliana jarera oo ahayd gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha i e b c islamarkaana hogaamiyaha zimula omoja rayla odinga uu ku baaqay in markaasi guddigaasi iyo hormuudka ay ka tahay loo dibadbaxo maxamed cabdi bootaan warbaahinta ista magaalada mombasa